dhowr iyo toban ciidamada soomaaliyeed ee dowlad goboleedka jubbaland ka mid ah ama dhowr in ka badan dhowr iyo toban askari oo usbuucii lasoo dhaafay dowladda ciidamada soomaaliyeed dowlad goboleedka jubbaland ka mid ah oo jubbada hoose iyo gedaba ku wada dhintay hal qof inuusan isweydiinaynin ciidan baa dhintay maba kale ogaba ka wax dilay iyo midka la dilay dowladda dalka jirta midna ma ogo midka dal midka wax dilahaya inuu cadow yahay oo argagixisan yahay oo dalka uu haystana ma ogo midka la dilahaya inuu ciidan soomaaliyeed yahay oo askari soomaaliyeed oo muwaadin ah oo dalka inuu xoreeyo dhowr iyo labaatan sana dhowr iyo toban sana dagaal ugu soo jirayna ma ogo maxay tahay sababtu sababtu waxa weeyaan ninkaanba mada dadka dalka madaxda u ahba in badanoo ka mid ah ama dowlad goboleeda ha ahaadaan ama dowladda dhex ha ahaato maba ahaba dad sha'nigii dalka la socdo ee axwaasha dalka xaaladda dalka meesha maraysa dad la socdo ma ahaba